war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaadka bisha juun askarta howlgalka midowda afrika ee soomaaliya laga dhimi doono laba kun oo askari taa beddelkeedana ay shaqadeedii la wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa kale ee amniga waddanka ka shaqaynaya qoraalka ayaa lagu muujiyey in soomaaliya ay ka go-an tahay la wareegidda amnigeeda iyo buuxinta kaalinta askartaasi ay banneeyeen wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa waxay qoraalkeeda ku qeexday in dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay ay tababaro u furtay askar kala duwan kuwaasi oo loogu talagalay in amniga dalka ay xaqiijiyaan sidoo kalena ay gacanta ku dhigaan nabadgelyada iyo xasilinta magaalooyinka ay hadda joogaan admis ciidamada bilihii ugu dambeeyey loo tababaraya soomaaliya ayaa waxaa taageeraya saaxiibada soomaaliya sida mar kale lagu sheegay qoraalka wasaaradda gaashaandhigga dalka ka soo baxay qorshaha askarta admis ee gaaraya labada kun ee askari hadda looga dhimayo ciidamada howlgalka midowda afrika ee jooga soomaaliya ayaa waxa uu xiriir la leeyahay qaraar hore uga soo baxay golaha amniga ee jimciyadda qurumaha ka dhexeeya kaasi oo dhigayay in la yareeyo ciidamada admis ee jooga soomaaliya guddi farsamo oo ka kooban dowladda soomaaliya admis iyo xafiiska taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa loo xil saaray kormeerka la xiriira saarista labada kun ee askari ee ka baxaya dalka dhinaca kale afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo aan kula hadlay qadka taleefanka ayaa v o e da u xaqiijiyey in dalalka kenya iyo etoobiya ay soo dhammaystireen ciidamadii ay ugu talagaleen wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ciidamada ayaa waxa uu qeexay inay ku sugan yihiin xuduudaha dhowaana la qorsheynayo inuu bilowdo howlgalka wejigii labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo ay qorsheynayso dowladda soomaaliya howlgalka midowda afrika ayaa hadda soomaaliya ka saaraya laba kun oo askari xilli uu dalku ku jiro dagaal ka dhana al-shabaab inkastoo dadka amniga faalleeya ay hoos u dhigayeen kaalinta ciidamadaasi ay ku lahaayeen howlgalladii al-shabaab looga saaray magaalooyin iyo deegaano badan oo ku yaala koonfurta soomaaliya bilihii ugu dambeeyey cabdilcasiis barrow v o e muqdisho